bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal dhammaantiin hamiin fayla weliba ha ka dhowaada sanaawarkii hamiinama ee idaacadda raadiyo baydhaba qodobada warkaan hamiinama aysan ka dhegeysan doontaana madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo jeeg kadib hanka naqdi magaalada baydhabo wasiir eele oo kulan la qaadayay guddiga ka howlgalow dhismo garoonka degmada xudur guddiga doorashooyinka ee maamulka hirshabeelle oo dooraday guddoomiya weliba gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliya oo eedeyn lahanjeediya taliyaha xoogga oo xaragka jari dhismo taliska qaybta labaatii toddobaad muwaadiniinta soomaaliyeed oo la kadiriya dalka koonfur afrika puntland oo hogaamiyahaya takiisaska cudurka corona maalmooyinka laxdhaafi akhbaraadka bannaanka warkaan hamidaysan ka dhegeyso doontaana qoysas afghanistaan oo ka xayran toddobaad gudaasha istaanbul waayahay dhegeystayaal waliba waa hamiinamo isniinata taariikhdan iyo kabeeganta tum in lamada beli toddobaad ee lamada kun labaatan kooda haatana ha ka dhawaada qodobada warkaana hamiinama oo faahfaahsan waayahay dhegeystayaal kabalaawa qodobkan aan ka horeeya barnaamijka warkaana hamiinama madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdixasiis xasan maxamed laftigran iyo waftiis hogaamiya oo weliba safaranka maqnayna dalka nigeria oon markaasi jeeka dibhanka naqdi magaalada baydhaba madaxweyne cabdixasiis xasan maxamed laftigren oo dalka nigeria anseedi casuumaadiisu ku heliyay madaxweynaha maamulkaasi ero ee kaduna welina markaasi meelaasi iskala qaaday kulamo is-afgarad oo ka saabsan wada shaqeyn iyo iskaalado iyo weliba lamada dowladlamadan dowladeeda iyo wada sameeyeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed weliba liflahay in toddobaadka usuku warbiya goloosha wasiirad golo wasiira in socdaalka usa kasaaday dalka nigeria iyo walaa markaasi usahan qobsina toddobaadka weliba markaasi golo wasiir usaha ka jeedi doona wasiir eelo kulan la qaaday guddiga ka howlgala uu dhismo garoonka degmada hodar sadwarkan usa ninka faahfaayo maxamed cali yuunus suuriya wasiirka wasaaradda gaadiidka irkiya dhulka maamulka koonfur galbeed xasan xuseen eel ayaa kulun la qaadaday guddiga kahowlan dhismaha garoonka diyaaradaha degmada xudur ee gobolka bakool kulunka guddiga iyo wasiirkii walibalan ku hadlay dhismaha isxilqaanka ee bulshada reer xudur iyo kuwidan garoonka degmada xudur iyo xaalada guud ee dhismaha garoonka wasiirka ayaa sheegay in la shaqeey doona bulshada reer xudur ee sida isxilqaanka iyo ka dhisahayan garoonka usoona sheegay in degmada xudur intiisu ku sugan yihi walbadanku qabda doona dhismaha garoonka sidoo kalena waliba usa sheegay in dhismaha garoonka dareer wasaaradiisiiyo gacan kujeysada doonta maarey ku-xigeenka garoonka degmada xudur saalax xasan maxamuud yaa ku warbixiyey kulanka walalan ku hadli way geedka intan surugnaa inaynu ku sheegno walaa inu kulungne eelboorka jee eh waa intan inka kooyay wasiirka wasaaradda gaadiidka xasan xuseen xasan eelay wala unu ku hadalaanina maayna armo goobtan bahdareeri oo eelboorka dhismihiishay guddiga isxilqaanka jey ku kooyti wasaaraddana la qaadati inay oo walbadan lagu gobodo eelboorka wali ku hadalnay geeka oo taariikhdeed bali tumbid lama bali toddobaad wali ku hadalnay guddigii ii wasaaraddii way ku wada hadleen iska afgordeen iniyo eelboorki si rasmi eh walaay tabartiyo ee la suubi wasiirka way kalenin ballan qaaday ini isa shamiindadii hadda terminaalka laga bilaabo fadinafti u suganiishaan howlo kalena sidii ban dareeran ini oo maylaraayus eelboorkii eelboorko macmil ahoo hadda maadaama langhayna qalab rasmi ahoo ruulyooyin iyo langhayn waliba langaaday wasiirka iniisu walaybo caqab ahoo yaryar oo laga suubii fadi qalab eh iniisu dhiib shamiindadii hadda terminaalka laga bilaabo fadi satamaanka gudaaja iniimiseen intiisun bana ku horno iniisu suubii dhulkiladooho sarti dhismadii terminaalkii la bilaabo taasaan in ballanqaadi guddigii iyo wasaaraddan inay wada shaqeeyaan shaqadana wasaaradda la hadda guddigii inay wasaaraddii la shaqeeyo la ballanqaadi saasana ka wada shaqeyn shaqo dowladeedna saaso degmada xudur yaa waliba ayaa ku midata degmooyinka maamulka koonfur galbeed ee dhowaanoon horumarada joogtada ee sameeyay maxamed cabdiraxmaan cali raadiyo baydhaba
waayahay idan maasi maxamed cabdiraxmaan cali meela maxamed cali yuunus eri waa maxamed cabdiraxmaan cali gudoomiyaha doorashooyinka ee maamulka hirshabeelle oo dooraday gudoomiye ku-xigeenoo dooradeen gudoomiye ku-xigeen iyo weliba gudoomiye sida faahfaahinta warkan iyo ninka fiiriyaasa leyle ibraahim aadan waxaa maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho xubnaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle kuwaas oo iska dhex doortay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka xubnaha guddiga doorashooyinka hirshabeelle oo ka koobnaa kow iyo toban xubnood ayaa xilka isku soo sharaxay guddoomiyaha axmed xasan diini mana jirin cid kula tartantay xilka wuxuuna sidaasi ugu guulaystay inuu noqdo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka hirshabeelle waxaana sidoo kale xilka guddoomiye ku-xigeenka loo doortay xaliimo maxamed cismaan mana jirin cid kale oo isku soo taagtay inay la tartanto waxayna sidaasi ku noqday guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle doorashada maanta dhacday ayaa muddo xakad ugu jirtay sidii ay u qabsoomi lahayd madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen oo safar ugu maqnaa dalka turkiga guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka hirshabeelle maanta la doortay ayaa horey wareegto ugu soo baxday madaxweynihii hore ee hirshabeelle maxamed cabdi waare loogu magacaabay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka hirshabeelle
ciidan mahadsanto leyli ibraahim aadan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliya oo eedan laxanjeedi sida faahfaahinka warkan yeenan ka fiiriyaa saacaasi cabdiqaadir xildhibaan maxamed cabdi xayir maareey ayaa ku eedeeyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliya maxamed xasan ciro inuu ka dambeeyey khilaafka iyo kala jabka ku yimid guddiga doorashada xildhibaanada gobolka waqooyi maareeye oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho isaga iyo xubno ka mid ah guddiga ayaa sheegay in guddiga doorashada gobolka waqooyi dana siyaasadeed awgeed loogu kala qaybiyey laba qaybood oo mid waliba uu guddoomiye gaar ah doortay xildhibaan maareey wuxuu ku eedeeyey guddoomiyaha guddiga doorashada inuu doorasho hal dhinaca u qabtay guddiga doorashada gobolka waqooyi taas oo uu sheegay inay keentay in doorasho hal dhinac ay meesha ka dhacdo
waxaad labadii maalmoodee ugu dambeeyey gaar ahaan shalay iyo dor aad ka maqlayseen warbaahinta in guddigii doorashada ee somalilan ay kala jabeen oo samaysteen laba guddoon waxaan rabnaa maanta ummadda soomaaliyeed iyo warbaahintaba inaan la wadaagno ciddii ka dambaysay kala jabkaa guddiga oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada qaran ee fiid maxamed xasan ciro sida la wada og yahay arrinta guddiga doorashada ee somalilan waxay ahayd arrin xudun u ah ama ka mid ahayd waxyaalihii la ysku khilaafsanaa ee doorashada xilligeedii la ysku khilaafsanaa ugu dambayntiina si siyaasiya ayaa looga heshiiyey oo loogu kala qaybiyey labadii dhinac ee loo kala jebiyey dowladdu u kala jebisay siyaasiyiintii ka soo jeeday somalilan ee midnimada u taagnaa heshiiskii labaatan iyo toddobadii mey laba kun koo iyo labaatan waxaa ku qornaa in ra'iisul wasaaruhu hagayo doorashada somalilan isagoo mar walba la tashanaya guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye cabdi xaashi cabdilaahi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka mahdi sidoo kalena waxaa guddigii doorashada loo kala qaybiyey labadaa qaybood si siyaasi ah iyadoo aanu arrimaha yagii ku jirno oo guddoomiye cabdi xaashi uu magacaabay afar xubnood oo dadka halkan taagan ay ku jiraan qaarkood ra'iisul wasaaruhuna afar wasiir raisul wasaare ku-xigeenkuna afar wasiir magacaabay oo aanu arrintii guddiga doorashada iyo arrimaha kale ay ka mid tahay goobta lagu qabanayo doorashada iyo habraacyada aannu raacayno iyadoo lagu jiro ayaa guddoomiye ciro lixdii bishan julaay iyadoo aan weli doorashaduba bilaaban saduuq soo qaatoo yidhi doorasho waxaan u qabanayaa guddiga siid ee somalilan waxaa ka joojiyey xafiiska ra'iisul wasaaraha haddana siddeeddii bisha iyadoo weli la joogo labadaa jeerba goobtii tababarku ka socday ayay isagiyo koox kale soo qaateen saduuq oo yidhahdeen doorashaan qabanayna waxaa lagu yidhi doorashada guddiga somalilan waa mid siyaasadeed ra'iisul wasaaraha xafiiskiisaana looga heshiiyey qaab siyaasi ah iska dhaafa aakhirkiina mar labaad waxaa joojiyey ra'iisul wasaaraha xafiiskiisaa joojiyey ugu dambayntii tobankii bisha iyadoo guddigu kala maqan yahay oo aan la ogeysiin xubnihiisa ayuu doorasho hal dhinaca u qabtay dhinacii dawladdu keentay ama uu soo magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenku iyadoo dhinacii kale ka maqan yahay taasoo keentay dhinacii kalena inay doortaan guddoon oo hadda ay saa u kala jaban yihiin intii ka dambaysay labada guddiba waxaa la joogay xubno fiida oo guddiga qarana baa la joogay taasoo caddaynaysa inuunu ciro hanan karin guddigiisa si cadaaladana u qaban karin hawl waxaa lagu ballamay inaan labada dhinac midna la taageerin loo daayo xafiiska ra-iisul wasaaraha ee do- ee mas-uulka ka ah inuu arrinta dhammeeyo websayteka dawla een, guddigana laga saaro labada dhinacba inay doorasho qabteen weli kamuu saarin isagoo xubnaha guddigiisa ku khilaafsan waxaanu doonaynaa in aanu caddayno in guddoomiyuhu ilaa hadda u dhaqmay si mas-uuliyad darro ah oo aan kalsooni lagu qabi karin waxaanuna ra'iisul wasaaraha ka codsanaynaa inuu arrintaasoo dhex galo sidii heshiisku ahaa labadii oday ee- ee- ee inay arrinta la wadaan ee guddoomiye cabdi xaashi iyo ra'iisul wasaaraha isugu yeedho wixii lagu heshiiyaanu heshiiska ku ahayn dhismaha guddigaasna ra'iisul wasaaruhu fuliyo ayaanu ka codsanaynaa mas-uuliyaddaa horena waxa qaadaya ee kala jabkaa keenay guddoomiye ciro heshiiskii toddobiiyo labaatanka mee ayaa dhigaya in guddiga doorashada gobolada waqooyi ay soo kala magacaabaan guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka kadib markii ay si wada jir ah u doorteen guddoomiye balse arrintaas ma aysan dhicin xubno ka mid ah guddiga doorashada heer federaal ayaa ka qayb galay doorashada labada guddoomiye lagu kala doortay sida uu sheegay xildhibaan maareeye
iidan wacsanta aasi cabdiqaadir munaasabad harag jar ee weliba oo qeyb galay taliyaha ciidamada xoogga dalka qeybta labaatii toddobaad iyo taliyaha ciidamada amison madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle xildhibaano iyo weliba maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada buulo burte odayaalka dhaqanka iyo martada ee sharafta kale ee weliba ka qeyb galay munaasabadaasi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle yuusuf axmed xagar dabageeda weliba aan kama hadnaqay taliyaha ciidamada xoogga dalka maadaama uusa taliska qeybta labaatii toddobaad anqaradii iniyo kasii shaqeeyaan degmada buulo burta waana kasoo kalena ku codsaday in taliyaha ciidamada in adowga la kasafaya deegaanada hooskoyo degmadaasi inka dambeyti taliyaha ciidamada xooga dalka ee soomaaliyeed jenaraal odowaa yuusuf raage weliba wasiiray munaasabada xarigjarkan taliska qeybta labaati toddobaad ee ciidamada xooga dalka usoona sheegay in taliska mas-uul ku noqdo doonaan dhulka eedambah- dhulka eedka ambaahaduweyn usoona markaasi bulshada deegaanka ku codsaday in yoola shaqeyn ciidamada samiila lankusaara ciidamada ee, al-shabaaba ee degmada buulobuurta ee gobolka hiiraan weliba ku mid ataa degmooyinka anka amniga badan ee deegaanada dowlad goboleedka hiirshabelle inkastoo iyo markaasi ee, deegaano ba- badan bay haysaan al-shabaab wali xalay ilaa ay jeeka gudo dalka koonfur afrika siyaabo shishal duwan lanka dilay muwaadiniin soomaaliyeed oo ay ku mid yihiin haan ganacsatada ee seedii dalkaasi waana ka shaqeeyo ee koonfur afrika afar muwaadiniin oo soomaaliyeed weliba ka dhamadan rabshado ku dhanka ah ajaaniibta ee ku socda dalka koonfur afrika welina dhammaantiyo iyo muwaadiniin kale ee xaayan muwaadiniintaasi haano meelasay kale goob shaqa muwaadiniinta soomaaliyeed weliba la dilay laka- la dilay ee weliba lagashal magacaabay ee maxamed qoojo ee serjan ee maxad iyo weliba gazor ganey yaana lagashal magacaabay toddobaadyadii lahadhaafi weliba dalka koonfur africa si joogto ka nagatay dilaalka lanjeysidow soomaalida welina lamadii toddobaad ee lahadhaafi dalkaasi la kadilay ku dhowaada tuman dhalinyaro oo soomaaliya iyadoon markaasi dilaalka iyo jeysan buraadbadeed burad ee koonfur afrikaan ah wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya weliba hasaarta kiisaskan kada dambeeye lahadhaafi ee laga heli aro soomaaliya ee cudurka corona waa in wasaaradii sheegtay in iyo sar aan ka hayn ee maadaama dalka laga heli labaatan afartii qof ee labaatan afartii saacadood ee labaatan afar qofa tirada labaatan afartii saacan ka dambeeytay ee laga helay covid nineteen guud ahaanba wadanka waa toddoba boqol sagaal iyo kow ee laga helay labaatan afar ee puntland labaatan kow natiijada baaritaanka ee lama maalin socotay banaadirna ee lama qof somalilan hal qof le- balanto waliba waa tobiko meelo ragan lagu helay cudurkaasina toba sadeeyin ee bogsada waa lama dhimashadana puntland waa hal somalilan hal tirada guud ee laga helay cudurka waa soomaaliya dhan ee toban shan kun iyo lixdan qofa bogsada waa todoba kun laba boqol lixdi iyo saddex qofa ee inta markaasi indhamati waa todoba boqol todobaatan iyo sagaal qofa qoysaska tumili weli dhegeystayaal warkii haminama ee idaacadda raadiyo baydhabo dhegeysataan haddana akhbaaraadka banaanka qoysas tumili qof ka kooban afghanistan ha ku jeeda weliba la sheegay in dalka iyo cabso unkuroodhan kadib markii dhiniga taalibaan unkakooya xanjabaado dil ah oo ka hayirinin gudo garoonka caalamiga ee istanbul iyo markaasi muddo saddex toddobaad ee ka hor meelasi iyo xadirin qoyskan iyo laadionis jaraan weliba gobolka hirid ee galbeedka afghanistan hankoroonan kadib markii la dilay qaar kumid ee ehladiyo balse dowlada turkiga ayaa hata weli aan ku hadalna ee xaalada qoyskaasi toddobaadkan ka hayran garoonka caalamiga ee istanbul gobolka hirit ee dalkaasi afghanistan yaana toddobaadii inkada dambeeyey ka dagaalamayeen taalibaan iyo ciidamada dowladda walina ka dhex maray dagaal ciidan qareer dhegeystayaal waliba antaninka dhan warkii hamiinama ee idaacadda raadiyo baydhabo hamiinamahaasi uun kuway warkan araad mujiideen isna soo siiyay jookar ayaan farsamay intii warkan lamid ah dib unku kulmaana sidaasu nabadgelyo iyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
barwaago qubatay lakubulqaasay bulshada ku-oombatiya raadiyo baydhabo baabshaykiima ee walbilaariyey beled i baadii dhatiyo barti adaroogdu dooshay bayaanga burug i baragmale bulshoy ogaada doobeen luku dhowray rumbinaanka yaalle e tafsiirka boqoltumiyo afarta xadiise bukhaari iyo muslim wacdi lambo